bismi illaahi araxmaani araxiim dhegeystayaashayada qaayaha lahow maanta dersigeennu wuxuu ku saabsan yahay mawlidka nabigeennii suubanaa nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee wadaad caan ah oo loo yaqaano imaam sayuuti ayaa wuxuu ka qoray kitaabkiisa alxaawi lilfataawa mujalladka koowaad mawlidka nebiga ayaa su-aalo la iska weydiiyey ma bannaan yahay oo wax la mahadshay ma yahay mise waa wax aan la mahadin oo aan bannaanayn qofkii sameeyana wax abaalmarin ah eebba ma ka siinayaa wuxuu yidhi imaam sayuudi aniga jawaabtaydu waxay tahay in asalka falka mawlidka uu yahay in dadku isugu imaanayaan meel oo halkaa ay aayado qur-aan ah ku akhrinayaan lana sheegayo akhbaartii nabigeennii suubanaa iyo siiradiisii iyo mucjisooyinkii la arkay kolkii uu dhashay haddii ay intaas tahay waxa la qabanayo oo mawlidka lagu qabanayo kadibna dadku ay cuntaynayaan ama wixii ay cunto ay haystaan cunayaan ee ay kala tegayaan wuxuu yidhi sayuudi waxaan aaminsanahay in qofkii sidaa sameeya uu eebe ka abaalmarin doono maxaa yeelay falkaasi waa fal wanaagsan qofkii fal wanaagsan sameeyana waa laga abaalmarinayaa maxaa yeelay falkaasi wanaagsan wuxuu kor u qaadayaa qadarka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuuna farxad gelinayaa dadka meeshaa isugu imaanaya oo uu xusuusinayo dhalashadii nabigeennii suubanaa nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatay wuxuu yidhi qofkii ugu horreeyey ee sidaa yeelana wuxuu ahaa boqorkii arbiil ee loo yaqiinay almusafar abu saciid wuxuuna ahaa boqor leh waxyaabo fiicfiican oo fara badan wuxuuna dhisay masjidka ku yaalla buurta qasyuun dusheeda ee dalkaasi suuriya ku taalla wuxuu yidhi ibnu kathiir kitaabkiisa albidaaya wanihaaya juska saddexaad baalka boqol iyo soddon iyo lixaad boqorkaasi wuxuu samayn jiray xaflad mawlid bisha rabiici alawal wuxuuna u dabaaldegi jiray si la yaab leh wuxuuna ahaa boqor deeqsi ah oo geesi ah imaam sayuuti wuxuu ku yidhi kitaabkiisa alxaawi lilfataawa juska koowaad bogga boqol iyo sagaashan waxaana kitaab mawlidka ku saabsan u qoray caalimkii la odhan jiray ibnu duxiya boqorkaas kolkaas buu ku abaalmarshay lacag gaaraysa kun diinaar boqorkaasina muddo dheer ayuu xukumayey dalka wuxuuna ku geeriyooday magaalada caka ee ku taalla dalkaasi falastiin sanadku kolkuu ahaa lix boqol iyo soddon hijradii nabigeennii suubanaa kadib asiga oo la dagaalaya gaalada wuxuuna ka tegey taariikh fiican iyo magac fiican imaam sayuudi wuxuu yidhi waxaana mawlidka asal fiican u helay oo sharciga aasaas wanaagsan uga helay xaafidkii la dhihi jiray axmed ibni xajar alcasqalaani aniguna oo sayuudi laftirkiisa ah wuxuu yidhi asal kale oo wanaagsan ayaan shareecada uga helay mawlidka kolka halkaa waxaa ka cad in mawlidka nabigeenna nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee uusan ahayn wax bidco ah sida ay dadka qaarkood leeyihiin ee uu yahay fal wanaagsan oo qofkii fala wuu eebe ka abaalmarin doono kuwa leh mawlidka nabigeennii suubanaa waa bidco waxay ku marmarsiimoonayaan xadiis laga soo wariyey nebigeenna nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee kaas oo leh inuu nebigu yidhi ha i buunbuunina sida ay nasaaradu u buunbuunshaan ciise ha ii buunbuunina wax kale ma ahee anigu waxaan ahay addoon ee waxaad dhahdaan waa addoonkii ilaahay iyo nebigiisii xadiiskaas waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu xibbaan ilaahay labadoodaba ha ka raali noqdee haddaba haddii aan xadiiskaa dib u eegno waxaa inoo caddaanaysa in uu tafsiir u yahay aayad qur-aanka ku soo aroortay oo iyaduna isla arrinkaa ka sheekaynaysa aayadda soddonaad ee suuradda attawba ayaa iyaduna waxay leedahay nasaaraduna waxay dhaheen masiixu waa inankii ilaahay oo ujeeddadeedu tahay in dadkii isku sheegay inay ciise raacsan yihiin ilaahay ha ka raalli noqdee ay dhaheen nebi ciise waa inankii ilaahay ayaga oo ku khaldamay oo mooday sidaas arrinka kolkaa nabigeenna nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee isaga oo inooga digaya in aan ku dhacno khalad kaa la mid ah ayuu xadiiskan inagu baraarujiyey kolkaas buu wuxuu yidhi ha i buunbuunina sidii ay nasaaradu ciise u buunbuunsheen ha ii buunbuunina taas oo macnaheedu yahay hadhihina nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waa inankii ilaahay hadhihina waxaa kale ee ay ku murmaan kuwa mawlidka diidan iyaga oo yidhaahda nabigeenii nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee ma uusan ogeyn mana farin in mawlid loo dhigo taasina waxay kuu caddaynaysaa in ay aragtidoodu aada u gaaban tahay maxaa yeelay dadka mawlidka nebiga u dhigaya nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee waa dad doonaya inay xasuustaan isaguna ma dhihin yaan lay xasuusan sidoo kale waxay dhahaan nebigu ma falin waxa kan intaana waxay samaynayaan waxyaabo fara badan oo aanu nebigu falin wax kasta oo aanu nebigu falinna ma aha xaaraan maxaa yeelay waxyaabo fara badan oo wan wanaagsan ayaa muslimiintu faleen nebigoodii kadib nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee waxaana ka mid ah shaqlidda kitaabka iyo qoristiisa iyo dhibcayntiisa iyo waxyaabo fara badan oo aada muslimiintu ugu dheefsadeen haddaba waxaa muhiim ah in la ogaado in qabashada mawlidku waxyaabo waaweyn oo faa'iidooyin ah u soo jiidayso ummadda islaamka waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ay dadka ku baraarujiso ahamiyadda ay leedahay barashada diintii uu nebigaas nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee inoo keenay waxaa kale oo ka mid a barashada siiradii nebiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee iyo ka faa'iidaysiga dhibaatooyinkii dhacay iyo taariikhii la soo maray iyo jihaadkii ay galeen asxaabtiisa iyo isiguba isla markaana waxaa halkaa ka dhalanaya isjacayl iyo isbooqasho iyo isu imaasho iyo iswacdin iyo iswaanin ay muslimiintu falaan taasina guud ahaan waxay ummadda muslimka ah u keenaysaa wanaag iyo midnimo haddaba sidee loo qabtaa xafladda mawlidka nabigeenna suuban nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee xafladda mawlidku sida la wada og yahay ma aha xaflad lamid ah xafladaha kale ee caadiga ah ee dadku qabsadaan ee waa xaflad weyn oo lagu maamuusayo dhalashadii nabigeennii suubanaa nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ahaatee waxaana loo baahan yahay qofkii qabanaya xaflad noocan ah inuu waxyaabaha soo socda u dhug lahaado qodobka hore waa in meeshaa dadku iskugu imaanayo ee lagu qabanayo xafladda mawlidka laga jeeso duruus ku saabsan siiradii nabigeennii suubanaa nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee qodobka labaadina waa in dadka la xusuusiyo oo laga sheekeeyo mucjisooyinkii la arkay kolkii uu dhashay nebigeennu qodobka saddexaadna waa in dadka lagu guubaabsho oo la xusuusiyo qabsashada iyo ku dheganaanshaha diintii suubaneed ee uu nebigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee inooga keenay xag allah qodobka afaraad in looga digo ummadda halkaa iskugu imaanaysa fasahaadda kooxaha had iyo jeeraale ka shaqaynaya qaybinta midnimada ummadda islaamka ah qodobka shanaad in la muujiyo farxad iyo raynrayn iyo midnimo qodobka lixaad in la siiyo dadka halkaa iskugu imaanaya wixii deeq ah iyo wixii sadaqo ah ee loogu talagalay xafladdaas qodobka toddobaad in aanan halkaa laga samaynin wax rumaan ah haba yaraatee taas oo khilaafaysa shareecadeenna islaamka qodobka siddeedaad waxaa bannaan in la qaado heeso gabayo buraanburro ama durbaan hala tumo ama yaan lala tumine way bannaan tahay in la qaado heesaha jaadkaas ah ayada oo aan lagu daraynin waxyaabo sharciga khilaafsan oo aan la oggolayn tusaale ahaan in la yidhaahdo nebigeennu wax walba waa og yahay ama qeybkuu og yahay ama waa inankii ilaahay waxyaabaha jaadkaasa lama oggola laakiin wixii kale oo ammaan ah oo wanaagsan oo sharcigu bannaynayo waa ay bannaan tahay in ama lagu gabiyo ama lagu buraanburo ama lagu heeso ayada oo durbaan la tumanayo ama aan durbaan la tumayn ee keligood la qaadayo qodobka sagaalaad in aanan wax badan oo wakhti ah lagu lumin xafladda oo markii ay howlahaasi dhammaadaan si tartiib ah markiiba loo kala tago qodobka tobnaad in la badiyo kusallinta nabigeenna suuban inta xafladdaa la joogo iyo marka laga tago kadibba haddaba dhegaystayaashayada qaayaalahow halkaa waxaa intaa inoogu eg darsigeennii gaabnaa ee maanta ku saabsanaa xafladda mawlidkeen nabigeennii nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ahaatee waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu